أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqashaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah hadduu allaha awoodda lihi doono toddobaadkan waxaanu ku falanqeynaynaa shirweynihii ay dhammaadkii bishii lasoo dhaafay ee rajab ah ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab shirkaas oo looga tashanayay jihaadka ka socda bariga afrika si gaar ah waxaan u falanqeyn doonaa fatwadii ay culimmadu ka soo saareen shirka iyada oo sidoo kale aynu lafaguri doonno qaar ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa bayaankii ka soo baxay shirka barnaamijka oo aanu kusoo diyaarinay madashii shirka ayaa waxaa nagala qayb galay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere iyo qaar ka mid ah culimmadii fatwada soo saartay ee shirkaasi ka qayb galay waxay kale yihiin sheekh jaamac cabdisalaam warsame sheekh maxamed bashaar sheekh cabdiraxmaan maxamed firin iyo sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan gudaha u gelin falanqaynta waxaan qaybaha hore ee barnaamijka ku waraysanaynaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere si aanu uga helno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shirka marka hore sheekh cali kusoo dhowow barnaamijka diiradda jimcaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي ودوها جزاك الله خير ugu horeyn sheekh cali waxaad ee warbixin guud naga siisaa shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika ee ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى أيان مهدينينا جل وعلا نصر تقليي qabashada ee shirkan ee muhiimka ah ee aan uga tashanayno arrimaheena diineed iyo kuweena ee daleed iyo kuweena dadnimo intaba aan uga tashanayno shirkan ee waxaa la qabtay oo uu bilowday taariikhdu markay ahayday ee sideed iyo tobanka bisha rajab kunafarboqoafartankow waxaana uu soo dhammaaday saddex iyo labaatankeedii wuxuuna ku soo dhammaaday runtii shi raynrayn dadkii lagu talagaleyna waa ka soo qayb galeen oo noocyo kala duwan ah dabaqaad kala duwan ah ummadda muslimiinta ah ee bariga afrika ku nool ka mid a khaasatan walaayaadka islaamiga dadka ku nool ka mid a sidii loogu talagalay ayuu u qabsoomay ilahi kumaadinna subxana wa tacaala marka ujeedada loo qabtay maxay tahay ujeeddada loo qabtay waxaa weeye ummad waliba waxay leedahay hadaf iyo dano aakhiro iyo kuwa adduunye intaba ummad kastana waxay ka tashataa marka aayaheeda iyo danteeda marka hadafka loo qabtay wuxuu ahaa inaanu ka tashanno wixii maslaxadeena aakhiro iyo middeena adduunye ah ee khaasatan dee haddaanu nahay dadka muslimiinta ah ee cadowga intaa la eego isu soo bahaystay dulmiga iyo gardarrada lagu haayo dalkoodii laba in la qabsado inaanu ka tashanno sidaan u difaaca lahayn diinteenna sidaan u difaaca lahayn dalkeenna sidaan u difaaca lahayn dadnimadeenna in aan ka tashanno oo marka aan saga nimaado ilaahina subxaana wa tacaala si fiican ayuu noogu soo kaamil yeelay marka waxaan qaban waxa weeye inaan ka tashanno waxa weeye aayaheenna danaheenna adduunyo iyo kuweena aakhira intaba kolley shirka waxaa laga hadlayay bariga afrika wuxuu ahaa shir aada u ballaaran maxaa marka xilligan kusoo beegay xilligan wax kusoo beegay waxa weeye horta ummaddu mar kasta waa laga maarmaan oo inay tashato waa laga maarmaan marxaladan raahinka ah ee waddanku uu maray tan labaad ee waa in- keens waxa weeye in mujaahidiintu nasrigeedu ay gaareen cadowgii la halakeeyey oo waxa weeye dhibaato iyo culus la gaarsiiyey iyadana sidaan uga sii tashan lahayn sidaan marka usii waasicin lahayn ee dagaalka aan kula jirno cadowga ilaahi subxaana wa tacaala iyo qolo walba meesha ay ka leedahay jihaadka gaalada kula jiro inay ka qaadato odayaashan ay qaybtooda qaataan waxaway culimada inay qaybtoodii qaadato umarada ay qaybtooda qaadato yacni qolo walba in makaankii lagu aadiyay insha allah ay qaadato intaasaa keentay marka in laga tashto oo shirka la qabto waa tahay ee marka shirka maxaa ka soo baxay kuley shir haddii la qaato natiijo ayaa kasoo baxda maxay tahay marka natiijada kasoo baxday horta shirka sidii loogu talagalay ilaahay subxana wataala u dhamaystiray shanta maalmood waxaa qisiyey qodobo iyo ajandayaal lasoo bandhigay oo dhammaan dadka mushaarikiinta ay ka wada qayb qaateen oo nin walba waxa weeye aragtidiisa iyo ra'yigiisa iyo uu ka dhiibtay waxaa jira masaa'il ku saabsan masaa'il diineed iyo masaa'il sharciya marka ugu dambayntii waxa weeye bacda istishaaro dheer iyo wax badan la gorfeeyey waxaa ka soo baxay fadwo culimmada ay soo saareen iyo bayaan ka soo baxay guud ahaan kulankoo dhan fadwada oo lagu falaqiya marka masaa'ilka diiniga iyo bayaanka asagana lagu falaqeeyey ahdaaftii ay isla gaareen dadka muslimiinta ah ee halkaa kulanka ku yeeshay ay isla gaareen qaabkaas ayuu runtii shirku uu socday ilaa gabagabadiisa uu soo gaaro gabagabadiina waxaa weye dee xaflad weyn oo khitaamiyo maasha allahu ayaa loo qabtay oo raggoo dhan marka ay si fiican maasha allah nasaaixooda taladooda ay ka wada dhiibteen marka isku soo duubdub wuxuu ah shir naajixa oo sidii loogu talagalay runtii u dhacay ayuu ahaa rabbi baa ku mahadsan maslaxadeen iyo danaheen sida ahayd aan u qabsanayn sheekh cali shirka marka la eego dadka kasoo qayb galay waxay ka koobnaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada xataa waxaan arkayay oo iga muuqanayay amaba kelimado ku lahaa wufuud ka timid dhulka muslimiinta ee ay kenya gumaysato marka taas maxay tusinaysaa koleyda waxay tusinaysaa sida rasuulkeenu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan muslimiintu waa mid hadafkooda waa mid dantooda waa mid cadowgooda waa mid qibladooda waa mid nebigooda waa mid kitaabkooda waa mid waa dad midaysan jiha iyo dhinac kasta ka midaysan waayo marka maadaama ay midaysan yihiin inay iyagoo midaysan haddana ka wada tashtaan cadowgooda ay ka tashtaan sida dee waxa weeye islaamku yaqaana waa diinta islaamku taqaana muslimku kale ma laha midab kale ma laha luqana kale ma laha marka waa inay hal meel ay ku tashtaan maxaa yaele cadowgeennaa mida cadowga maanta dadka bariga afrika jooga waa hal mid weeye annaguna inaan kulanno taas ayaa waxay tusinaysaa marka midnimada oo waxa weeye mathalu lmu'miniina fii tawaadim wa taraxum wa tacadufihim ka mathali jinsi lwaaxid marka waxaan leeyahay taasaa keentay jazaaka allah khayr insha allah shirku wuxuu qaatay maalmo dadka ka soo qayb galayna aad bay u badnaayeen boqol iyo tobannaan ayay ahaayeen waxyaabaha iiga muuqanaya waxaa ka mid ahaa qof walba waxa uu helay fursad uu wax ku falanqeeyo oo uu su-aalo ku soo bandhigo oo uu talooyin iyo aaraa uu ku dhiibto marka maxay tahay sababta maalmahaas oo dhan aad u siiseen shirka iyo in qof walbaahi uu meesha ka hadlo aragtidiisa uu soo bandhigo maskax rag haddii la tuujiyo wax badanaa ka soo baxa dadka muslimiinta intaa lagu kulmiyey marka la tuujiyo waxaa ka soo baxaya nataa'ij ummadda muslimiinta waxu gala diinta ilaahi subxana wa tacala lagu difaaco dadnimada inay dalka lagu difaaco ayaa ka soo baxaysa marka intaa maalmaha dheer waxaan u jiidayna waxa weeye inaan qofna ra'yi iyo aragti islaamka waxu tari kartaa aysan ku harinin haddaan uruurinay marka waxaa ka soo baxay waxa weeye talo insha allahu tacala aan rajaynayno intaan shuuradan shuuradeeda kaleeto ama tashigan tashis kale aan ka gaarayno aan ku gaarno insha allahu tacala ahdaaf aan aan fulinana ay nooga soo baxdo sidaas darteed ayaa marka loo qabtay shirka muddada dheer loo jiidayay marka waxa weeye dee shuuraduna in la shuuro ee la tashtahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa na amray oo waa amar nabi maxamed la siiyey sal alla alay slam washaawirhum fi lmri muslimiinta dadka bakmalkalamaanayana waxa weye waxaa la yidhi ilaahi subxaana wa tacala wa amruhum shuuraa baynahum iyo yani wanaagga dadka muslimiinta ay leeyihin ayay ka mid tahay marka qofka maadaama lala shuuraynaayo inay wixii aragti ay hayso ra'yi haysoo dhan ay soo dayso wixii o dhan inaan meesha keenno si dadku muslimiintana marka ay aragtida iyo taladatooda ay uga dhiibtaan oo waxa weeye wax kasta oo cadowga lagu difaacayo islaamkana lagu hormarinayo ay yimaadaan marka shuuraday dhaqankeeda tahay marka biidni illahi tabaaraka wa tacaala waana insha allahu tacala wixii ka soo baxayna waxay noqon doonaan kuwa la furiya insha allah ugu dambayntii innaga oo martida nala joogta ay nala falanqayn doonaan bayaankaas iyo fadwadaba maxaad ku soo gebagabeynaysaa waraysiga oo dardaaran waxaan kusoo gebagabeynaa runtii dadka muslimiinta ah waxaan u sheegaynaa in dalkeenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna intaba lagu soo duulay maadaama lagu soo duulay waxay rabtaa cadawga isaga ah inaanu iska kicino cadawgoo laiska kiciyaahina waxay rabtaa in naf badan loo bixiyo dhiig badan loo bixiyo xoolo badan loo bixiyo ayay u baahan tahay oo gobonnimada iyo laguma helo jiif guryaha in la joogo iyo midna laguma helo mawdkuna kuma xiro waxa weeye in la dagaalamo la jihaado kuma xiree mawdka marka ilaahay keeno subxaana wa tacaala ayuu qofta u imaana oo xilligii loo qoray marna ma dhaafayso hadafka ay mujaahidiintu leeyihiin waxaa weeye in dalkeenna gaalada ilaahay subxana wa tacala uu nooga baasho aan ka bixinno diinteenna iyo shareecadeenna aan ku dhaqanno marka dadka muslimiinta waxaan leenahay si guud inaan wada kacno gobonnimada waa geed ku baxa dhiig lagu gororiyaaye gacal badan in loo huray rabtaa guunyo faraaweynee gelina kuma timaadee waa inaan goorna laga daalin geygeenno xoroobo shareecada lagu garsooraayo guud ahaan dhulkeennana nabaddu gees walbaba gaartay muslimkuna gacal walaaloobeen sidii guula nagu sheegay gacmahana is haystoo la garrami gaala qurunleyda waa halkaan u gool leenahay iyo goolkaan dhalinayno gadaal nooga dhacdaya iyo goorru noqotaaba mar uun waynu gaari doonaa wixii ay gocotay laabteennu insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ha la kaco oo waxa weeye cadowga ha la iska celiyo waxaan leeyahay gaaladana gaalay haddaad wax kasta isku daydaan oo tabar kasta aad la timaadaan dhulkan annagaa iskale dalkan annagaa iskale innagaana u hari doona biidni illahi tabaaraka wa tacaala dantiinna iyo maslaxadiinna waxay ku jirtaa inaad dalkeenna faraha aad ka qaadaan boobka aad hantideenna ku haysaan aad naga daysaan dadnimadeenna aad noo daysaan annagu ma nihin dad dulli qaata ma nihin muslimiin haddaan nahay dad dulliga qaata ma nihin waa iska kiin celinaynaa caaqibada dambana insha allahu tabaaraka wa tacaala annagaa yeelanayna waxaan rabaa inaan iyagana baaqyar u diro nimanka culimada sheegta ee culimaa u suuga ah gaalada u fadwoonaaya murtadiinta u fadwoonaaya kufriga iyo dasaatiirta gaaladu ay soo disay inay diin yihiin dadka u sheegaya kolley aakhiradiina waa gadateen adduunyadiinnina waa iska hadlayseen ee niman waaweynaad tihiina ilaahay ka cabsada subxaanah wa tacaala oo aakhiradiinna fiiriya oo waxaad fiiraysaan kuwii culus basuu idinka horreeyey balcan baacuur iyo raggii wixiis meeshay ku dambeeyeen ilaa sayid maxamed cabdulla xasan iyo idinkoo kale ay joogeen ay ingiriiskii iyo talyaanigii u fadwoonayeen maanta waa aragteen meelay ku dambeeyaan lacnad mooyaane cid kaloo sheegaysa ma laha mujaahidiinta beriga la dagaalamayna maanta waxaa weeye magacooda xitaa ilmihiina ku faanaya idinka ku faanaysaan maanta mujaahidiinta xilligaa joogay mustaqbalkana waxaan rajaynayna insha allahu tacaala in ilmihiina ay ku faani doonaan mujaahidiinta maanta jooga idinkan laydin lacnadi doono marka waxaan leenahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacala xaqa waad garanaysaan inaysan dimuquraadiyo iyo islaam aysan isgelaynin oo waxa waye diin gaal iyo diin muslim ay kala yihiin waa garanaysaan marka waxaan leeyahay war ilaahay usoo laabta subxaana wa tacaala wallahi adduunyadu wax yar waay wax yaroo dhammaanaya waay ee kasoo laabtaan leenahay waxaan si guud marka mar kale ugu celinaya ummadda muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacaala aan tooba keenno diinteenna aan difaacanno dulligan iyo andayuusnimadana aan iska kor qaadno saasaan si guud insha allahu tacaala aan dhihi lahaa ee dadka walaalahay muslimiinta ah ee shirka ka soo qayb galay ee yimiday iyo inta muslimiin shirka ku farxaysan waxaan leenahay bishaaraysta insha allahu tacaala nasrigu waa dhow yahay cadowguna insha allahu tacaala waa jabay sabaray rabtaa insha allahu tacaala cadowga inaan la sabartanno maxaa yeelay haddii ay dadkeeni laayeen shacabkeeni laayeen iyaguna waa li'aanayaan waa baaba'ayaan intaasaa ilahay musaa'ib iyo ku salliday intaasaa waxa weeye gacanta mujaahidiinta ilahay ku salliday subxaana wa tacaala waxay idinku sameeyaan ma ilahay wada kaga aaraa jalla wacala marka ilaahayna aan isku xirno oo ilahay aan kaashanno cadowgana insha allahu tabaaraka wa tacaala waa sii jawayan aan ku bishaaraysanno waxaana leenahay mujaahidiin ducada iyo alla bariga ku soo kaalmeeya insha allahu taala ilahay cadowga uu jebiyo muslimiintana uu gacanta sare siiyo wajazaakum allahu khayr ma idaacaddana insha allahu taala ugu mahad celinayna waa xagaag kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheekh cali maxamuud waraage iminkana waxaan soo dhoweynayaa culimmada kale ee nala falanqeynaysa dhammaantiin soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan siinayaa sheekh jaamac cabdisalaam Ee, sheekhana inta badan waxaanu falanqeyn doonaa fadwadii aad soo saarteen ee, saa darteed bal marka hore waxaad een, si kooban inoogu soo bandhigtaa qodobadii ay ku wareegaysay ama aad ee, ka soo saarteen fadwada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد fatwadu shan qodob bay ka koobanayd qodobka horeeya wuxuu ahaa dastuurka dalka lagu waramay inuu qaanuun u yahay oo ay gaaladu usoo dhiibtay gaalo raacyada qodobka labaadna waxau ahaa intikhaabaadka doorashooyinka ee, dalka laleeyahay waa laga qaban doonaa qodobka saddexaad waxa weeye wax lagu sheegay alcawlama oo ah midaynta duwalka duwal dhan oo mataqaanaa yacni afriqa kale waa qaarad marka qaaradda afar qaybood baa loo kala qaybiyey qayb walba waxaa la hoosgeeyey yuhuuddu ay hoosgeeyeen si ay caalamkao dhan u qabsadaan dowladda ay ugu kalsoon yihiin oo markaas eh, isleeyihin waa dowlad gaala ah sharqiga waxaa la hoosgeeyey etoobiya afar waxa weeye dalka soomaaliya waxaa xukuumad kusheega ka dhisan inay riddo tahay ayaa lagu caddeeyey oo dowlad kaafira ay tahay aysan maaragta ummaddu aysan ayna mateli karin shan dafcu saa'il cadowga horarkaah oo dalka kusoo duulay oo la iska dhiciyo intaasaa lagu lafaguray waayahay een, qodobadaas ayaan mid mid u dul istaagi doonaa innaga oo sidoo kale ee wax ka taaban doonaa qeybaha dambe ee bayaankii guud ee kasoo baxay shirka midigteeda waxaa iminka fadhiya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin een, qodobka ugu horeeya haddaan een, ku bilowno oo dastuurka ah ee, dastuurka horey ayaa culimmadu ay uga fadwootay sida bayaanka qudhiisaba ay ku xusnayd maxaa cusub marka oo haatan loogu celiyey ee fadwadaas آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد sababta mar labaad loogu laabtay culimmada uga hadleen waxa weeyaan shubahaadkii baa bata maalin kasta wadaad xumayaal baa soo baxaya dhahaya dastuurku waa fiican yahay kitaabkii sunnadu waafaqsan yahay oo shareerka ugu dambeeya ka mid ahaayeen oo oo maaragtay khayrka qaybgelayey iyo kuwa la midkaa marka taasi waxay keentay waajib sharcina caamadii loo caddeeya haddana oo loo sii bayaaniyo yacni qubxiga iyo balaayada ku jirtaiyo shartiisa ummadda looga digo ee maadaama shubahaad iyo dadkii la qaldayo oo ummaddii caamada la jahwareerinayo oo wadaaddo koofiya soo gashaday ee maalin kasta shir u qabanayaan marka si looga hortago eh, dhibaatooyinka wadaadadaas ay wadaan wadaadxumayaasha oo ummadda ay baadiyeynayaan oo dalaalkii ay uga dhigayaan wax fiican ayaa waajib sharci waxay noqotay in laga hortago oo marba la caddeeyo dadku wax kale iska halmaami karaan ama waxaa laga yaaba dadku in iska qaflad bay isaga jiraan marka tambiih baa laga waday in la baraarujiyo wadaad xumayaashaas hadalkoodana laga hortago iyo waxay wadaan sharta ummadda maleegayaan waayahay ee sheekh cabdiraxmaan firin isla een qodobkan dastuurka si guud ahaaneed xukunka uu qaadanayo qofka ee sharci dejinta ah ama qofka adeeca oo xukun u doonta oo kale iyo ee bal dhankaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين Een, dastuur horta ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan oo gaalo badan ay ku dhaqanto dastuurana kale leh yuu ilaahay nebi maxamed soo diray calayhi salaatu wasalaam ilaahayna qur-aan buu usoo dhiibay ilaahay subxaana wa tacaala cirka asaga abuurtay alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay wax kasta asaga abuuray wax kasta oo amar oo la bixin asaga iskaleh marka labada in la kala qaado oo yidhaahdo abuuristana ilaahay baa iskale laakiin maamulka wuxuu asagu abuurtay inuu maamulkiisa asagoo keli lama noqon karo waxaan isku haysana waa intaa war ilaahay adduunka asagaa abuurtay maamulkiisana keli ha looga dhigo alaa lahu lkhalq wal amr. maya ilaahay wuu abuuray laakiin maamulkiisa waan la haysanaa oo maxaa yeelay bini aadamka la maamuli kara sharci bay dejin karaan waxay rabaan samayn karaan taxliil waa taxriim bay samayn karaan arrintaasu marka waxaad garan kartaa ruux bini aadama hadduu hadda guri leeyahay oo gurigiisii uu ninkan habeenkii boorsad kasoo dhigto kasoo seexdaba carruurtan uu soo gashado soo carruurs ay bannaanka joogto ama dharkiisii iyo alaabtuu dadasho dee cidna ma yeelayso ilaahay marka ma yeelaya subxaana wa tacaala waa ku nacsan alisalaam udhihi jirnay calayi salaam ma ma dhici kartaa ruux inta addoon soo gadato xoolaha ku soo gadato oo haddana xoolahaaga aad u dhiibato war xoolaha iyahay ay tidhahdo iga shaqee intuu xoolihii ka shaqeeyo haddana uu nin kala siiyo lacag ka soo baxday ninna ma yeelahayo ilaahay ku abuurtay in haddana aa shaydaan iyo san u shaqaysa la yeeli maayo xukunka marka een, inuu ruux samaysto xukun aan kitaabka iyo sunnad ahayn oo markii la iskhilaafo loo laabto oo leebal qodobkii hebel noo fiiri faqrayisii xaal noo fiir la yidhaahdo arrintaas waa kufaarnimo ilaahay baana subxaana wa tacaala qur-aansku caddeeyey ittakhaduu axbaaran wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah markuu ninkii caddiya yidhi "No, hadda anagu een, ma caabudno nabi wixii wax idiin xalilaanna xalaal ma ka dhigataan wax idinka xarimaanna xaaraan ma ka dhigataan haabay dheheen hee cibaadadii waaba taabaa la yidhiba marka ninka sharci dejiyey waa nin gaala weeyaan cid walba oo marka sharciga ninka uu soo saaray ixtiraamtana oo nooc mila ixtiraam u samayso ama difaacda ama afku difaacda ama gacan ku difaac ama ciidan u noqdo ama wax ku xukunta ama hirgelisa ama ammaanta ama tidhahda diinta ilahi waafaqsan yahay tidhaahda marka hore islaam hadduu ahaa waa gaaloobahaya xere islaamka baxaya macnaha marka arrintaas arrin bannaan maaha waana ijmaac bayna culamaa kitaabka iyo sunnada nebi maxamed ay ku qorantay calayhi salaatu wasalaam ninkii diida waa ku gaaloobhaya asaguna marka annagu xukunkeennu waa ka ilaahay wama khtartum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah wax kastoo isku khilaafno kitaabka iyo sunnada noo celi weye marka waa gaalnimo dastuurkan maanta cid walba oo dejisata ama tan maraykan iyo laga soo minguuriya dimuqraadiyad ha noqoto waa gaalnimo waana ijmaac bayna alculamaa khilaaf male waayahay een waan kuu soo laabanayaa waxaan siinayaa sheekh jaamac cabdisalaam ee sheekh jaamac ee mararka qaar dowladda federaalka ama ee wadaadaha la shaqeeya waxay yidhaahdaan dastuurku wuxuu waafaqsan yahay ee shareecada islaamka ee arrintaas maxaad ka odhanaysaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وينو مغليني آه، وحو ku hadlayay ninkii la oran jiray khayr laawe oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda farmaajooga ee warkaas waxaan oran karnaa talbiis iyo xaq iyo baadil la isku qaso iyo ilaahay oo laga fogaado meesha ugu dambaysay wey kufriyaad meesha ugu dambaysay ilxaad la ururiyey in la yidhaahdo shareecada ilaahay buu waafaqsan yahay waa arrin ay ka raatimi karta dhulgariir iyo lacnad ilaahay subxaanahu wa tacaala dastuurkan waxaa ka mid a inay golaha wasiradu ogolaadeen waxa jandarka la yidhaahdo jandarkuna waa kaas ah inuu jinsiga sidii la rabo qofka u gudan karo xorriyad hadduu nin guursanayey hadduu mukulaal guursanayey hadduu naag naag guursanaysa iyo waa fasaxan yahay marka liwaad baa shareecada waafaqsan warkaas sow lacnada ilaahay oo toosa ma sow dhulgariir ma qur-aankaa waafaqsan in raggu isguursada waxaas wax laga yaqasado weeye wax qof muslima ku hadla maaha wax ummad islaama loogu sheekeeya maaha wax lala yaabo weeye runtii midda kale sideedaba islaamnima maxay tahay alistislaamu liawaamir illaahi soo maaha awaamirta ilahi maxaa loo jeedaa sow qanuunka kitaabkii sunnada maaha towxiid aluluhiya sow towxiid dalab ma ahanoo awaamirtii lagu abuuray inaad fulisid soo maaha marka dastoor haddii qola degsatay yay kaga amar qaadanaysa ma ilaahay baa lagu caabudaya lagu addoon noqonayaa mase hawadeenna afara'ayta man itakhada ilaahaw hawaah in la yidhaahdo qofka ilaahnimadiisii baa ilaahay xukumkiisa waafaqsan awaamirta ilaahay iyo taynu inagu degsanay waa isku mid in la yidhaahdo caqligaasi see u shaqaynaya aynu iska tuurna tan ilaahay xagga inaga dhig tan teenaaba waafaqsantiisa inaga doonitaankeena doonitaankiisa waafaqsan waxaas wax dhulgariir ka ritimaya waxaan leeyahay ma aha waxaasi wax qof bini aadan uu ku hadli karo ama uu rumayn karo ama uu suuraysan karo waxaynu ilaahay addoon ugu nahay markuu leeyahay wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun ibnu cabaas waa ka yidhi ilaa liyuwaxiduuni weeye macno inay aniga waxidaan markaasuu haddana si fasiro wuxuu yidhi ilaa liaamurahum waanhaahum inaan waxna amro waxna ka reebo un baan u abuuray addoonnimada waxay tahay amar qaadashada marka haddaan dastuurkiisi xagga iska dhigno nidhahna xagga inaga dhig waa u soo noqonaynahay inta dhunkoonno nidhahna inaga dastuurkeena qaanuunkeena waa kan kitaabka xagga kurid marka qaanada iga fogee xataa dhaartii laisku dhaarin jiray baa la diida hadda waxaa laleeyahay sidii uu dhahayay ninka le cabdiweligaas dastuur baan leenahay maxaa kitaab loogu dhaaranay qur-aan maxaa loogu dhaaranay dhaartiina xataa waa laga tanaasula waa laga tegey marka waxaasi waxa weeye wax iswaafaqsan iyo wax calaaqa islele midna ma aha awaamirta ilaahay oon addoonka ugu ahan aan ka xorownayo awaamirtiisii mida inagu aan degsanana aynu ka qaanuun dhigano ilaahyada halkan laga sameeya iyo kuwa maraykan laga sameeyana waa isku hal mid walba sidii loo noolaan lahaa unbuu dejinayaa ilaahna waa laga kaaftoomay wabilahi towfiq waayahay waxaan siinayaa sheekh maxamed bashaar sheekh maxamed wadaadaha dowladda federaalka la shaqeeya oo kale isla su-aashii hadda ayay daba socotaa markii ay ka hadlayaan dastuurka iyo waxyaabaha la midka ah sooma qaataan aayado iyo axaadiid ama nusuus sharci ah sooma qaataan marka idinku inkastoo fadwadiina horey loo dhageystay haddana barnaamijkan falanqeynta ah dadka hadda la qabsanaya ama hadda dhageysanaya oo kale haddaad tusaale ka siiso idinku maxaad usoo qaadateen oo aada u daliishateen fadwadiina awalan ilaahi subxaanahu watacaalaa asaga ayaa leh sharciga isagaana isu idaafiyeen ilxukmu ila lilaah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah waxay ka mid tahay aayadihii wax lagu dhisay inuu allah subxaanahu watacaala xukunka isagu leeyahay amarka ilaahay subxaanahu watacaala leeyahay xukunka ilaahay oo loo xuguntagana cibaado ilaahay subxaanahu watacaala lagu caabudaya uu yahay waxyaalihii loo soo qaatay waxaa ka mid ah qowluhu subxaanahu watacaala falow rabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta waxaa kaloo loo soo qaatay qowluhu subxaanahu watacaala waman lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaa'ika hum alkaafiruun waxaa loo soo qaatay qowluhu subxaanahu watacaala am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illaah qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaalaa ama aayadaha ilaahay subxaanahu watacaala loo soo qaatay aad iyo aad ayay u tiro badnaayeen waana ilaahay subxaanahu watacaala si gaar ah ayuu ahmiyad u siiyey inuu asaga xukunku leeyahay amarka asagu leeyahay tadbiirka asagu leeyahay daacada asagu inuu leeyahay kullu daalikana cibaado inay tahay ilaahay lagu caabudayo siduu sheekh jaamacaba hore ugu sheegay marka dastuurkan muxuu kaga duwan yahay dasaatiirtii hore tusaale ahaan kii lixdankii oo kale dasaatiirtii hore ee hore u qornayd ibaaxiyada ku jirtay oo qofka biniaadamka hawadiisa inuu raaco ah waa ka wada siman yihiin laakiin kan wuxuu sii la sii dheeraad noqday in lagu caddeeyo masaa'il khadiir ah oo ilaahay subxaanahu watacaalaa haddii aysan naxariistiisa iyo fadligiisa iyo karamkiisa ilaahay nagu ilaalin dhulka inuu nala gooyo ay ka imaan karto waa masaa-isha ku tacalluqda altaxliil waaltaxriim oo ay ka mid tahay labada nin in laysu guuriyo labada gabdhood in laysu guuriyo zinadii la banneeyey oo si calanan ah loo banneeyey oo shati loo gooyey ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah masaa'il la wada mid ah masaa-ishaas oo wada khatiir ah khamrigii iyo maaragtay maxaan ku raha waxaalihii mukhadaraadka ah oo dhan marka waxa weyaan dastuurkan waxyaalaha uu la yimid waa wax ka dheeraad ah wixii kuwii hore kusii qornaa marka waxaan leeyahay weliba waxaa dastuurkan haddana kusii jiro ummadda muslimiinta oo diinteedii laga masaxayo laga dhaqayo dalkoodii la ixtilaalayo khayraadkoodii lala wareegayo ayagii la tahmiishinayo oo ma aragtaan waxba laga soo qaadaynin ikhtiyaar aysan lahayn ra'yi aysan lahayn doorasho lahayn dafci lahayn khatiir ayuu maarata maxaan ku rahdaa tilmaamaya dastuurkan gaaladiina dhulkii waa la makansiinayaa waxaan siinayaa sheekh cali katiin sheekh cali maadaama dastuurka aad falanqayseen bayaankana lagu soo qaatay in sharcan uusan bannaanayn si guud ahaaneed ayaad haddana dowladda federaalka ah u xukunteen marka dastuurkaas markaad eegteen unbay idiin soo baxday in dowladdu aysan ahayn dowlad islaam ah mise waxaa jira qodobo kale yacnii kooxdan oo farmaajo iyo kuwii la midka ahaa ee kayaankan gaalada raacsan oo gaaladu dhistay yacni gaalnimada ay gaaloobeen dastuur keliya ma ah dastuurku waa asaas ha u ahaado oo dhaqanka iska dhaxlaan markasta ha ahaado laakiin nawaaqidda islaamka burinaysa ay ku dhaceen aad bay u fara badan tahay dastuurkan baa ka mida waxaa ka mid a muwaalaatul kufaar gaalada inay gacal ka dhigteen iyo gaashaanbuur oo ay la safan yihiin waxaa ka mid a diintii ku jeesjeesayaan yacni gaalnimadooda maalin kasta tataraakam issii korkoraysa qadiyadda dastuurka haddaan waxyar ku laabto runtii waxaa ku jira dastuurka qodob aas-aas waa gundhigna u ah kuna qoran oo tilmaamaya in qofku uu xor yahay diintiisa xorriyatul adyaan qofku wax raba waa caabudi karo taasi marka waxay tahay macnaheedu in gaalnimadii la sharciyeynayo oo qofku inuu gaaloobo oo diinta uu ka baxo oo murtad noqdo uu yahay qof xaq u leh inuu ridoobaba micnaha waxaad ula jeedaa qodobka odhanaya qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo diintiisa saas maxay kaloo tahay xorriyatul adyaan soomaa qof kasta uu xaq u leeyahay diintiisa inuu ku dhaqmo ha ku qoran oo nas ku ah dastuurkay ku jirtaa macnaheedu taa marka waxay noqonaysaa qofku wuxuu raba inuu aamini karo xaqna u leeyahay inuu noolaado dowladdiin uu ka mid noqdo ama shacabkii uu ka mid noqdo oo qof waxa weye dibgi iska caabudo mid dabka caabudo mid waxa weeyaan dhagax caabudo wax markaa dhibaataha qofka loo geysan karaan uusan jirin hadduu qof muslima uu ahaa markaa waxa weye waxa uu sameeyo uu yahay qof sax ah oo xor u ah arrintiisaas tadayunkiisaas iyo diintiisa xar uu yahay marka gaalnimada ka weyn aawo marka in shirkigii la banneeyo gaalnimadii la banneeyo la yidhaha qofku xaq buu u leeyahay inuu gaalnimo qaato baa soo baxaysa dastuurka yaa loo dejiso soomaali looma dejin soomaali maxaa loo waa inay muslim yihiin macnaheedu waxay tahay qofkan soomaaliga ah muslimka diintu ruba qaadan kara marka kufrigii iyo gaalnimadii oo la bannaynayo oo la ibaaxaynayo meesha ku jirta marka xukuumaddan yacni ridada isdhexdhexalaaba midni uu qabsado asbaabaha ay ku dhaceen culimmada rufdooda ku tiriyeen qaybahaasana ka mida taa keliya ma ah waxa ay ku dhaceen waxa aad u fara badan wey inama nasiyu ziyaadatun fi lkufri intaasoo qodobo isi saarsaaran maalin kasta ziyaado cusub bay la imaanayaan oo gaalnimaa oo kuwa hore hataan lagu ogeyn baa kuwaa cusub haddaan la imaanayaan marka aad bay u fara badan yihiin waayahay qodobka isna halka haddaan uga gudubno waxaan siinayaa sheekh cabdiraxmaan firin waxaa ka mid ahaa fadwadii culimmada ka soo baxday oo aad ka hadasheen doorashooyinka doorashooyinka haddaad faahfaahin naga siiso aslan qaababka ay u dhacaan miyaad kasoo horjeedaan ma doorasho oo idil ayaad ku laasheen fadwadiinna bal halkaas faahfaahin yar waxaa horta la diidan yahay intiqaabaad markii wax la dooranhayo waxbaa gundhig u ah islaam waa naqaanaa dimuqraadiyana waa la yaqaanaa calmaaniyada waa la yaqaanaa dimuqraadiyadda marka waxay tahay markay dadkii yurub oo kale ayaa waxaa u heshiiyey nimankii madaxda ahaa iyo nimankii ahaa baadiriyaasha inay nimanka baadiriyaasha ah dadka ku soo xidhaan nimanka madaxda ah ayagoo dhahaya waa barakaysan yihiin waa ilaahayo yaan la garama nin garamara waa naar buu gelhayaa ay leeyihiin dadka hantidoodii oo dhan iyo dhaqaalahooda waxaa qaybsaday niman la yidhaahdo baadiriyaal iyo nimanka madaxda ah shacabku markuu baaba'ay thawradii ku kacday ayaa marka dimuqraadiya sababtay xukmu shacbi lishacbi waay intiqaabaad baa la samayn doorashaa la samayn aqlabiyadda shacabka wax doortay waxay doortaan baa diina alsuldat alculyaa wasiyaat alculyaa waxaa weeyaan shacabka iskaleh si suba go-aanka gaadhidda iyo arrintan masiiriga oo dhan shacabba iskale wey intikhaabaadka marka aan diidana waxa weeye shacabka markuu wax doorto shacabka waxa uu doortay ee uu soo qadanhaya uu rabo wuxuu ku soo gudbinayaa qaab baarlamaan wuxuu doortay nimanka baarlamanka waxay ka turjumayaan marka aqalibiyaddii shacabka waxay doorteen wixii bay marka ilaalinhayaan waxaan diidanahay marka waxaa weeyaan meeshanu inay diinta ilaahay iyo xukunka ilaahay shacab la siiyo oo layahay shacab wax dooran shacabka waxay doorteen baana diina ilaahay diinba asagoo maleh wax xukuna iyo wax diina iyo wax maamula iyo wax sharciya ilaahay maleh yaa leh shacabkaa leh shacabkuna waxaa ku muujinaya intikhaabaadka ku muujinaya waxa aan diidanaya marka waxaa waa intikhaabaadka iyo doorashada ku salaysan sharci dejinta iyo ilaahay diinson laga tago iyo shacabku inuu asagu wuxuu rabo u samaysto saacad allah leh saacaduu rabana haddana uu bedelan karo haddii uu cunawi tuu samaystay waa bedelan haddana waxan waxan ma aha muqadas meliala xataa ma aha waxaa laga yaabaa sanadkii shan jir lix jir inay waxay iska badashaan ba dhici karta marka sultatul culyaa ilaah in laga qaado shacabkana la siiyo intikhaabaadka aan diidanaya gaalnimada waa midaas weeye waayahay een, sheekh jaamac cabdisalaam isla arintan doorashada maxaad raacinaysaa sida walaalka u sheega weeye arrintan doorashadu waxay ku salaysan tahay un waa waa nidaamka dimuqraadiga nidaamka dimuqraadigana iyo cilmaaniyaduna laba shay ma kala ahayn waa hal shay isku kitaab bay ku qoran yihiin isku rag baa dejiyey isku waqti baa la dejiyey isku qadiyad weeye wax ay kala yihiin ma jirto kitaabka ugu weyn oo loo ictimaado eh, dimuqraadiyadda ama cilmaaniyadaba oo loo bixiyey eh, injiil mataqaanaa thawra alfaransiya waa kitaabka la yihahdo alcaqd alfariid alcaqd alijtimaaci caqd alijtimaaci waxaa qoray ninka la yidhaha jan jack roso roso waa ninka oranaya waxaa xaaraam ah qaanuunka in laga qaato meel aan ahayn doonitaanka shacbiga doonitaanka shacbiga meel aan ahayn in laga qaato baa xaaraama qofka wuxuu leeyahay xorriyadiisa ka tanaasula oo yidhaahda aniga tayda iska dhaaf wax kale laygu xukumo waa qof insaaniyadiisii ka tanaasulay buli dowladda la dhisayana oo la dooranayana waajib muqadasa waxa ku ah qofka insaanka xuquuqdiisa inay ilaaliso markaasuu tirinaya xuquuqda qofku leeyahay waxaa ka mid ah hawaayaadkiisa wuxuu raba inuu samayn karo wuxuu raba caabudi karo wuxuu raba shaawadiis ku gudan karo siduu raba u noolaan karaa sida dhaqaalihiisa ugu madax banaan yahay oo caafimaadkiisa noloshiisa ugu madax banaan yahay oo ra'yigiisa ugu madax banaan yahay qariisadiisa jinsigiisana waa inuu madax banaan yahay cilmaniyada nafteeda waatay dhahayeen ilaahay haddii la waayey oo oo waxaan jirin noqday waa in laga kaaftoomo ilaah la samaysto ilaaha waxaa inaga filan dabiicada iyo caqliga insaanka oo isagu ah huwa alxakam kan keliya oo wax xukumayo cid kale ayna wax xukumayn liannahu wasiilatun lifahmi dabiica dabiicada sidii lagu fahmi lahaa buu wasiilo u yahay buu leeyahy marka wax ay qadisaan oo ilaah u ahi waa ilaaha dabiicada iyo caqliga insaanka ama qofka insaanka oo isaguna muqadaska labaada arkaanta marka ay degsatay cilmaaniyada waxay tahay in adduunya lagu kaaftoomo aakhirana taladeeda laga baxo qodobka labaad inaan la soo dhexgelin thaqaafada iyo culumta wax ka baxsan doonitaanka bulshada oo wax diin la yihahna soo dhexgelin santan saddexaad maamulka dowladdana inaan meele laga soo gelin waa arkaanta calmaaniyada ogow dimuqraadiyadda lagu sheega waa intaas waa faslu diin can alxayaat nolosha iyo diinta in la kala fogeeyo oo ayna shaqo isku lahayn marka macnaha waxa weeye intikhaabaadka lagu sheegaya ilaah waa la waayey diinna wax jira maahna aan isku tashano aan isku tashanno se isugu tashanaa u wadata kulligeen baa wada talin karnaa maya dad baynu dooranayna ilaahyadii qaanuunka inoo dejin lahaan baan dooranayna dadka la dooranaya marka waxaa loo doortay nin garanaya nimaan garanaynba inay noqdaan ciddii ilaah ka bedel noqon lahayd ciddii qaanuun inoo shariica inoo dejin lahayd saasay reer galbeedka tahay waxaana la yaab lahayd nin sheikhi inuu leeyahay ummadda sharci dejiyaasheedii baa tiina ilaahay uga baqa buu leeyahy ilaahay uga baqa sharci deji oo nin sharciga isagoo dejinaya ilahay isaga uga baqaya isagaaba ilaahay wax lagu hadli karo ma aha iyo wax meesha soo geli kara midna marka waxaan ku daray intaas oo ah in macnaha intikhaabka uu yahay ilaah ma jira aan isku tashanno wakiillo aan samaysana innaga hawadeenna inooga ilaaha ilaahayna wuxuu leeyahay wallaahu khaaliqu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin wakiil wax walba ilaahay isaga abuuray oo keensaday koomkan qaabkii u noolaan lahaayeen iyo kala damayntooda iyo nidaamkoodana isagaa ka wakiila cid kaloo kaga bedel noqon karta ilaahay ma jirto bilahi towfiiq waa tahay ee, isla arintan ee, sheekh maxamed bashaar doorashooyinka oo kale hadda ee, soomaaliya markii een, doorashooyin ay qabsanayso dowladda federaalka ama maamul goboleedyada waxaa dhacda in xaflad lagu qabto een, xerada xalana oo kale ama meelaha la midka ah ee, dad ajaanib ah lagu martiqaado ee, dadka murashaxiinta ah oo kale ay bixiyaan toban toban kun oo dollar oo ay ku iibsanayaan khudbadaha ay meesha ka jeedinayaan nin walbahay wuxuu sheegaa inuu wadanka barwaaqo ka dhigayo ee ceelal aada u fara badan uu qodayo ummadda uu gaarsiinayo horumar marba marka ka dambaysana abaar iyo duruufo iyo gaajo ayaa ummaddu ay kasii qaadaa maxaa u sabab ah xagga marka la eego een madaxda la doorto iyo dadka doorashooyinka ku soo baxa arrintaas maxaa dhaqan ka dhigay awalan horta dadka la dooranayo waa dad la wato waana dad loo sameeyey dacaayad in ay hadallada iyo wararka ay faafiyaan mithaal haddaan soo qaato farmaajo wixii uu ku soo galay markuu ra-iisul wasaaraha ahaa dalka iyo markii la dooranayay waxay ahayd nacayb etoobiya waxaana soo baxday axadka ugu baarinimada badan ama ugu daacada badan ama ugu tashiilinta badan dalka qabsashadiisa qabsashada etoobiya dalku ay qabsato iibinta ama siismada dekedaha iyo badda soomaaliya etoobiya in maarata maxaa kuraa la siiya taasoo daliil cad waadix ay tahay etoobiya maanta inay u gadanaysaa maraakiib taasi marka waxa weeyaan waxay daliil u tahay mujtamacan imaanaya laleeyahay waa la dooranayaa waa dad la watee gacmo kaleeta iyo shisheeye kale uu wato arrinta saddexaad waxa weeyaan dadka ayaga ah awalan kafaruu billaahi subxaanahu wa tacaala waftaruu cala allahi casa wajal qof ilaahay beeniyey allana ku been abuurtay inuu mujtamaciisii been u sheegana ka xishoon maayo oo kama maarata sariiganayo taasi marka waxay sababaysaa in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummaddaani waxaasoo masaa'ib ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sallido dadkii odhanayay annaga dhulkan barwaaqaynaynaa oo waxa ay sheegayeen been ka sheegaan dalna aan difaaci karin dadna aanan difaacan karin dadna aanan wax maarta u qaban karin taasaa macnaha waxay sababaysaa arrintaa iyada
waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex maqoranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo aanu ku falanqaynayno shirkii wadatashiga ahaa ee looga arrinsanayey ee halganka ka socda bariga afrika ee si gaara weliba haatan waxaan u lafaguraynaa fadwadii kasoo baxday culimada ka qayb gashay shirka qodobadaas haddaan inta uga gudubno waxaan siinayaa iminka sheekh cali katiin waxyaabihii aad ka hadasheen waxaa ka mid ahaa cawlamada ama arintan midaynta geeska afrika mashruucaas oo uu wato ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed arintaas haddaad si gaara u faahfaahayso shaqalekatiin maxaa dhibaato ah oo ay ku keenaysaa ummadda oo aad aragteen haddii aad tihiin culimada bismillahi raxmaan raxiim wasallah wasalam cala nabina maxamed bacd runtii waa khuduuro khatar ah oo dadka muslimiinta kusoo wajahan culimmaduna waxay uga hadleen inay ka digaan oo ah waxa weeyaan nimankan etoobiya ee kirishtaanka inay doonayaan inay dadka muslimiinta dhulkooda qabsadaan dhaqaalahoodii ay gurtaan dadkii ay gumaystaan ummadda ay dulleeyaan ayaa hadafkii marka wasaaishii ay isticmaalayeen iyo waxyaalahay ku gaarayeen inay waddanka qabsadaan waxaa ka mid ahaa inay doonayaan waxa ay ku magacaabeen in la mideeyo bariga afrika oo la isku darsado wax isku darsashana wax cid wax ku darsanaysa meeshan ma jirtee ayagaa waxa dhan maamulaya ile qoladan ayaga waa qola ayaga waxay u meeriyaan yeelaya oo qoladan farmaajiya kooxdooda maamul goboleedyada iyagaa soo dhisay marka waxay rabaan inay wadanka ay saydareeyaan oo qabsadaan kuna qabsadaan magaca in la mideeyo wadamadan wax la isku darsado marka arrintaas khuduuro aad u khatarahay keenaysaa dadka muslimiinta diintooda iyo xorriyadooda iyo noloshooda iyo inta way baabi'inaysaa waa max marka waxa weeyaan adilo fara badanna ay ku soo aroortay dadka muslimiinta kuliyaatul khamsa wax leeyahay loo ilaaliyaa jira marka kuliyaadkii oo dhan ayay baabi'inaysaa sidaa darteed marka culimmadu waxay ka digeen oo ay af dheer uga hadleen oo aadna maaragtay u soo saareen bayaankiina ku jirtay in arrinta noocaasa laga digtoonaado cawlamadan iyo waxaan la sheegay waxbaa la midaynayaan lagu kadsoomin hadda in badan dadka soomaalida ka mida ku kadsoon yihiin etoobiya baasbooru doonanayaan iyadii baa lagu yaacayaa ganacsigii baa hadda lala aaday marka waa arrin khuduuraha oo aad u khatara wey etoobiya oo gaajo ah oo aan dekadii oo lahayn oo waxba lahaynba hadda waxay ku faanaysaa inay maaragtay bariga afrika iyadu ganacsiga ugu horrayso xaggee ganacsigaasi ka yimid xaggee wax ka soo degsadaan yacni dadkii ganacsatada ahaa ee soomaalida ahaa ayaa baasboor etoobiya qaatay etoobiya xisaabsanaysa marka marka waa barnaamij tadriijiyan la rabo in dadka loo qabsado si macnawiyan ah si caskariyan hadhow loogu qabsado haddana marka barnaamijka waayahan la wado ayaan ugu baaqin dadka muslimiinta inay iska ilaaliyaan soomaalida khaasatan arrinta noocaas oo la rabo in la qabsado lagana fogaado arrintaas cid kastoo nimankaa waxa weeyaan raacda ama gacan ku yeelata ama arrintaa u ololaysana inay tahay arrin mucaawanat mushrikiin cala almuslimiin dadka muslimiinta lagu garab siiyo in la qabsado marka taasaan ka digaynay adilo fara badanna waa loo soo qaatay oo bayaanka ku jirtay aadna culimmadu waxay uga digayaan in arrinta noocaas lagu kadsoomo lana dareemo khuduuradda ay leedahay oo qolooyinkan waxa weye dabadhilifka ee maalin kasta ardisababo diyaarad usii saaran ama casmara u sii saaran ee eleteriya iyo etoobiya raba inay waddanka u dhiibaan ay ku wareejiyaan waa la midoobna ay yidhaahdaan ayagoo waxay wax ku darsadeen ba aysan jirin arrintaas inay khuduuro khatara leedahay ayay culimmadu ka digeen waayahay n sheekh cabdiraxmaan firin saan la soconno arintan waxaa ka horeeyey oo gogolxaar u ahaa heshiiskii dhex maray etoobiya iyo eritrea oo aada la socoto in eh, muddo labaatan sano ka badan colaad ay ka dhexaysay oo xuduudda ay ku dagaalamayeen etoobiya ayaa waxay ka tanasushay dhul eh, eritrea ay sheeganaysay amaba ay lahayd eh, heshiiska ay gaareenna wuxuu ahaa mid rasmi ah Eh, bilcagsi soomaaliya oo etoobiya ay dhul ka haysato oo dhibaato badan ay u geysatay ayaa uun mar qora waxaa la siiyey afar dekadood waxaana xigay mashruucan aad ka hadasheen ee ah midaynta geeska afrika marka maxaa keenay bay kula tahay eh, in eh, ugu yaraan madaxweynaha dowladda federaalka ah uu la iman waayo eh, wixii uu gartay madaxweynaha eritrea oo kale saa eh, dhul iyo dhiig iyo taariikh ayaa meesha jirta eh waxaa la horta nin- wiil baa doqon ahaa marka wuu fakan jiray marka koor baa loo geliyay sida xoolaha saas u fakanin baa leeyahy koortaasu marka qabi jiray asagoo isku yaqaanay asagoo horda inti koortii laga siibaa mid kale cunug kalaa gashaday marka soo kacoo yaabaa leeyahy hoyis u yidhi xooye aniga hebel saan u noqday buu yidhi maxaa la yidhahda "Aaba hebel baa tahay waa koortii qabaa soo hebel mehi marka hadda koortii qabo war ma adoo jiifaal waa la gelinsiin waaya leeyahy waxaan la yaabanaya marka colaadda etoobiya goormay nabad isku bedeshay etoobiya goormay soomaali noqotay waa arrin aada la yaabkeeda u leh waxaan leenahay ninkan layahay abi nin diin leh rabislana wuu ahaa diintiisa masiixiga ah ayuu aaminsanaa wuuna haystaa wax u sheeg amaa farmaajo diinba ma haysaninba marka nin wax raba oo qadiyad leh wax raba oo diin leh oo wax doonahaya garanhaya cidda oo asagoo diintiisa u haysta ay u tilmaanto inuu la saaxiibo u sheegaysa cidduu la dagaalami lahaa iyo nin waxba haysanin oo iska eber ah yaa meesha ku kulmay dee nina waxuu rabaa nina wax ma rabaa la dhihi karaa wuxuu rabaa ninkan dadkiisa kiristaanka ahaa ee faraha badan inuu dal u helo kanna wuxuu rabaa isagu diin ma leh lacag yar oo jeebka lagu shubo oo dalkii dhannaa iyo dadkii dhannaa iyo diintu dhan uu dhaafsado ayuu doonayaa khamrayaca meelaas ka joogo iska ahaa Een, dadkan soomaaliya ingiriiskii baa qabsaday oo meel ingiriis baa qabsaday meel la talyaani baa qabsaday meel la faransiis baa qabsaday iyo meel la etoobiya lagu sii daayey saa darteed waa la qabsan waayey etoobiya maca ruush maca dowladihii ee, ee, midowga sofiyeetiya oo dhan oo carab ay ka mid tahay oo lagu soomaaliya kusoo daray way qabsan weyday soomaaliya waa la burburiyo qabeelaa laga dhigay waa la qabsan waayey marka haddana etoobiya ay qabsan weydayna maraykan oo intaasoo duulada wa- soddon duulada wata soo galay waa ku fashin waa qabsan weyday kadib waxaa loo sameeyey marka ururo iyo qabaa'ilo iyo yaa loo sameeyey hadda maamul goboleed see dadka lagu qabsan karaa li dadka waa in dhexgalaa li marka alcawlama ay ikhtilaad bayna shucuub shucuubtan isku darsamaan yaa imaatay marka gurigana degan tahay kana axmaar baa degan kana elitriyaan baa degan caruurtii marka isku dugsi bay dhigan iskool bay dhigan waa wada ciyaari banooni wada ciyaari way saaxiibi haweenka dab kala qaadanayaan marka yaa marka dambe ehel noqonay dadkan deriska ehel noqonay saasaa marka wadankii lagula wareegaya ikhtilaad bayna shucuub almukhtalifa yaa la rabaa dadka soomaaliyana waa dad yar dalkii soomaaliya ummadda waa laga rarahayaa waxaan buufi socdo waxaan leenahay marka een, farmaajana waa ninaan diin lahayn wax rabin abiina waa nin diin leh oo wax raba saasaa marka uu ninkanna uu shacabkiisii uu wax u raadinhayaa kan uu wadankiisa u gadanaya intaasaan dhihi karaa labada nin gabagabada falanqaynta ee fadwadii culimada ka soo baxday ayaan ku dhownahay waa qodobka ugu dambeeya innaga oo kadib sii ambaqaadi doona een si guud ahaaneed ee shirka qodobkana waxa uu yahay iska difaacidda ciidamada shisheeyaha Ee, waxaan siinayaa sheekh jaamac cabdisalaam Ee, sheekh jaamac ciidamada shisheeye ee, markii horeba dagaal baa ku socday oo waa la iska difaacayay marka maxaa cusub iska difaaciddu weligeedba waa jirtay marka dhawaaqaan badinayna weliyaha islaamo war soo baxaay baan leenahay inaan ilaahayna u qayshano ummadana u qayla dhaamino oo u digno ana nadiirul ciryaan aan idhaahno war ninkii qaawanayo digayay baan aan idhaahno ilaahayna wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala falyuqaatil fii sabiililah aladiina yashruuna alxayaata addunya bilaakhira falyuqaatil jidka ilaahay ha ku dagaalameen dadka ku gadanaya adduunkan aakhiradooda aakhirada dadka soo badal qaadanayo adduunka gadaya noloshooda iyo naftooda iyo maalkooda bixinaya iyo waqhtigoodii oo aakhiro raadiska ah ha dagaalameen jidka ilaahay ha ku dagaalameen waman yuqaatil fii sabiili illaahi fa yuqtal ow yaqlib ninka ilaahay jidkiisa ku dagaalama ama la dilo ama qaalib noqdo shuf labada jeerba waa guulaystay haddii la dilana waa guulaystay hadduu qaalib noqdona waa guulaystay fa sawfa nuutiihi ajaran cadiiman dib dhammaan waxaan siin doonaa ajar aad iyo aad u weyna badan xadiiska nebigana waa kii uu ahaa man qutila duuna diinihi fahuwa shahiid duuna ahlihi duuna maalihi duuna kulaxaas oo dhan ninkii ku dhinta isagoo difaacaya waa shahiid shahaadaduna waxa weeyaan darajada saddexaad ee nebiyaasha iyo sadiiqiinta tan ku xigta daarta aakhiro oo firdowsa ku xisaabtamaya qof kale marka adduun iyo aakhiraba waa guulaysananaa ma leenahay waxaan siinayaa sheekh maxamed bashaar ee maxaad raacinaysaa halka gaar ahaan isla qodobkan ah in lala dagaalamo ciidamada shisheeyaha oo qayb ka ahaa fadwadii ka soo baxday culimmada awalan horta waxa weeyaan asbaabaha keenaya inay dadka muslimiinta ee ku nool geeska afrika kacaan waxaa ka mid ah ummaddu maanta meesha ay marayso oo waaqica ah waa kirishtaamayn cad oo xog laysku kirishtaamaynaya dadku diintooda inay ka baxaan caadaadkoodii iyo dhaqanadoodii iyo dhowrsanaantoodii oo ummaddu laga saarayo oo si xog ah looga saarayo cudurrada akhlaaq xumada iyo waxyaalaha socda oo xooga ummadda lagu marsiinayo kullu daalika waxa weeyaan maartay maxaan ku raha asbaabta keenaysa in la dagaalamo oy ummaddu iska dafciso cadowgaasi saa'ilka ee qaashimka ah waa waxyaalaha keenaya ummadda maanta maanta fursad baan haysanaa fursadda aan haysanna jihaad baa taagan dad muslimiin ah oo qiyaado ah oo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii sare yeeshay ee maxaakimtii sharciga ahayd oogtay raayadii madoobeed ee islaamka soo celisay ummadda u kala caddaysay xaqi iyo baatilkii baa taagan la dagaalamaysa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala fursaddaase ayada inaan la dayicin oo ummadda soomaaliyeed maanta fursadda ayada dayicin ee dadka mujaahidiinta ay garab istaagaan naftooda iyo maalkooda ay ku garab istaagaan iyo caqligooda iyo awooddooda ay ku garab istaagaan ayaana ah fursadda ugu weyn oo aan maarata maxaan ku raha ummadda muslimiinta soomaaliyeed ugu yeerayno waayahay gebagabada ayaan ku dhownahay waxaan siinayaa sheekh cali katiin marka laga yimaado fadwada sida barnaamijkaba aanu ku bilownay waxaa kale oo shirka ka soo baxay bayaan guud oo qodobo fara badan xambaarsanaa inkastoo qodobada qaar ama intooda badan ay hoos imanayeen fadwada culimmadu ay soo saartay marka bayaankaas waxaa ka mid ahaa oo lagu soo hadal qaaday islamarkaana lagu sheegay in dalka ay ku soo badanayaan ururada munxarifka ah haddaad qodobkaas noo jilciso seebay ugu soo badanayaan maxaa keenay in soomaaliya ay ku soo bataan qolyaha bidicda ah bal arintaas bismillaah runtii waxa weeye shirka si guud horta wuxuu ahaa shir oo wadatashi guud ah oo culimmada iyo nuqabada iyo hogaanka mujaahidiinta intaba ka qaybgelayeen markii laga tago fataawihii lasoo saaray waxaa kaloo la socota qaymayn bal xaalada wadan ka socota iyo waxa ku soo kordhay waxyaalaha marka aad lasloo faanqeeyay waxaa ka mid ahaa waxbadan laga soo saaray aljamaacaat almunxarifa kooxaha ka leexday dariiqii saxda ahaa ee bidcada iyo khuraafaadka iyo waxa weye ummadda in maaragtay la khudlaaniyo laga fariisiiyo jihaadkii ugu baaqaya qolooyinkaas aad loo falanqeeyey maxaa madaradooda aad u fara badan oo ummadda ay ka hor keenayaan qiyamkooda inay difaacdaan jihaadkii inay u istaagaan sharaftoodii iyo cisigooda ay soo ceshadaan ummaddiia la seexinaya waxaa la halkiina iska jooga farmaajo iyo kooxdiisna waa dowlad qoladaana waa qolo duur gasho khawaarij ah yaan warkooda waxba lagu darsanin marka yacni dhib aad u weyn baa halkaa ka soo muuqanaya oo ummaddii magac diimad iyadoo la wato oo maraakiis la dhigayo oo xalaqaad la joogo oo ummaddii wax loo jeedinayo haddana meeshii la rabay ummadda maarata diinkeeda in looga hadlo diintii la qalloocinayo fataawo qaldan iyo duruus qaldanna ummaddii loo meerinayo fakarkaasoo marka fakar khadiir ah ayaa laga digayey oo jamaacadka noocaasa dhibka ay ummadda ku hayaan iyo ummadda sa u inxiraafinayaan iyo ummaddiiyo irjaa lagu ridayo yacni wixii haddaan ka sheekeynayna dastuur iyo gaalnimad haddaan sharxayna maanta dhan ayaa waxaa looga dhigaya inaysan waxba gaalnimaa jirin marka maadaama ummaddii ay khudlaaninayaan uma dhibaato ku hayaan ayaa ummadda in looga digo oo la baraarujiyo dadka oo nimankaa shartooda iyo dhibkooda meelo badan ay ka soo daahireen iyagoo dhibkaa wada oo khaalikood bay dagaalkiiba la soo safteen gaaladii oo dagaalka wax ka wadaan si liibiya iyo yeman ba ka jirta ayaa la bidhaaminaya insha allah waxaan siinayaa sheekh cabdiraxmaan firin qodobada waxaa ka mid ahaa oo bayaanka uu ka digay dad etoobiyaan ah oo aada u soo qulqulaya oo iyagoo lugeynaya soo gelaya gobollada qaar ee dalka arrintaas intee bay la eg tahay halista ay leedahay waxaa kusugantii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi jasiirat alcarab yuhuudda ha laga bixiyo sababta yuhuudda laga bixinayo waxaa la diidanyahay nimanka inay meesha kusii milmaan kadibna mujtamaca muslimiinta waddanka degan ay calaaqaad la yeeshaan nabiguna waa kuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxa waxaa fiirisaa cidda uu saaxiibka leeyahay ruuxu cidda uu saaxiibka la yahay diinteed bu haystaa sidiisuba waxaa marka cad nimankan etoobiya lasoo xashtinhayay ee wadanka somalia soo gelinhayo dalka hadda inaga leeyahay somalilan haddaan dib ugu noqdo shaqadii hoose oo dhan bay la wareegay marka hore makanuu ahaa biixi mise kii ka horreeyey yaa shacabka u dacwooday marka wuxuu yihi shaqada ay somalilan shacabkeedu qaban karo etoobiya ma qaban kara waa diiday meeluu ka ciidhiyo marka waxay ka rakeeyaan inuu dibadda u duulo ilaa ninka hadda somalilan markuu baxaya waa inuu fiisa ka qaato etoobiya kamarka dibadda aadayo dowladdii dhan waxay u diiday etoobiya inay baxdo markuu hal sano ku dhow uu dal ka bixi waayey yuu shaqadii iyo weliba shaqa lagu daray yuu dib ugu soo celiyey dadkii muslimiinta ee somalilan shaqadu ka celiyey markaasaa dibadda loo fasaxay marka hadda markaad aragto amiirin amiirina ilaahay ka aqbal shahadiisii abu zubayr waa kii xataa ogsoontii inuu iclaamku ogyahay uu kasoo diyaariyey arrin aad weyn uga digahayo dadka soomaaliya in maanta etoobiya hargeysa ay qaadato markuu dadka somaaliya la hadlahayay goormahed markaas waxaa laga hadda inay sideed sana socod kasoo wareegtay marka waddankana arkayso horta marka hore waxaa la sabay in waddanka lasoo geliyo shacab badan oo etoobiyaan waa ku dhaafayaan ma deganaanhayaan markaa kadib waxaa isfahmahaya markay meeshii ku bataan nimankanu afkoodaa la baran afkaya baran waa la isfahmi heer waxaa imaanaysa ay laga guursado naagahoodii dadka meesha degan iyaguna ay naagi kale carruur ka dhalaanba imaan isfahan baa marka meeshii ka imaanaya mar haddii dadka isluqo fahmaan oo isfahmaan oo isla degaan oo isfahmaanna maxaa ku xiga waa deganaansha in la wadego guryo loo dhisto kadib waxaa imaanaya ninka ciidan badan inuu reer ku hadha imaanaysa marka dadkan iskama socdaan yaman dagaal baa ka socda ummadeedii baaba yaaban oo gaajo u dhimanayso tabcaana sacuudiya hadda meel la gala ma aho shacabkiisii wadda kale cararhayo in la xidhay in weeye yurub nimankan ma sii aadahayaan ninkan waxa weeyaan waa wadankan soomaaliya ciidamadii qabsan lahaa marka hadda somalilan iyo puntland saa u qabsadeen laisfahmo mujaahidiinta laga cabsanhaya intay soo lugayaan bay guri ceel dhusamare imaan lahayeen maada ayagoo qulahay baloweyna imaan lahayeen marka dambe ayagoo qulqulahaya waxay tegi lahayeen caasimaday tegi lahayeen ayagoo qulqulahaya kismaayo tegi lahayeen gees kale tegi lahayeen waa isku xidhmeen baalka baashu ee hadda intan waxaa looga cabsanayaa amay mujaahidiinta lahayaan dadkan socda ikhwaani waa dhalinyaro waa rag waa wiilal yaryar iyo gabdho yar waxa meesha socda hadday baxayaan libiya u dhowe xagga ka baxeen hadday baxayaan oo yurub ay aadhayaan waxaan la sheegaya marka waa been dadka soomaaliyeed hadday maanta wadankooda ilaashan waayaan dadka etoobiyana ka ilaashan waayaan khatar bay ku sugan yihin annagu ma bixi karno oo dadkaas intay maanta ba etoobiya ma aadi karaan nin soo intuu baxo xataa gobolka gobollada haystaan ee soomaaliya ee muslimiinta ee herar ka mid tahay ee jijiyo ka mid tahay ee ka mida intii la aado dadka ma aadi karaan marka waa lagu qaban kuwa dhashaan xataa aadi karin maxaa keenay marka inay ayaguna dhex maraan annagan dhex mari weyno maxaa keenay iidan marka waxaan leenahay dadkan qulqulahaya waa dad loogu talagalay dalka inay qabsadaan sheekh jaamac waxaa jiray qodobo waaqici ah oo taagan iyaguna oo bayaanka kasoo muuqday waxaa ka mid ahaa ka hortaga cudurada halista ah sida coronavirus oo kale iyo xataa waxaa lagu soo hadal qaaday fisqiga oo aad maaragtay si xowli ah u soconaya labadaas qodob markaad eegto in xilligan laga hadlo muhiimad intee la eg bay leeyihiin baad is leedahay maxaase wax looga qaban karayaa cudurada ku faafaya caalamka waa cuquubo ka timid ilaahay subxaana watacaala in lagu kufriyey oo awaamirtiisa la khilaafay awoodiisa uu tusahayo bulshada gaal iyo muslimba waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuusan dadka muslimka ah uusan ku salladi doonin oo ilaahay subxaana watacaala inuu dhinac naga mariya baanu ka baryaynaa wax kale oo looga maaragtay baxsan karaana ma jirto in ilaahay laga magan galo oona la iska ilaaliyo maaragtay sida mataqan hadda aidiskoo kale iyo alla ka cabsi la-aanta iyo zinada iyo balaayada dadka ay ku dhacayaan balaayadii inay timaaday sahlaysaa marka waxaasoo dhan waxaa looga bixi karaa in ilaahay loo toobad keeno oo dadku ay fisqiga ay ka baxaan oo gaalada naagaha laleeyahay oo u dhuwanayaan habeena maalin oo dacda ah oo qurmay waxaas mataqaanaa in caqliyo din celinaysaa ma jirtee in mataqaanaa dadka ay u nisba sheeganayaan ay gacanta ka qabtaan oo ay ka joojiyaan waxa ay mataqaanaa ku dhaqmayaan dadka dhaqan celiska ah oo dalka lagu soo celinayo oo weliba laga dhigayo daawaqadii sare oo dalka maamulaysay waxay xambaarsan yihiin oo fidinayaan waa mabda'a jantarkaas weeye iyo in ibaaxiyada iyo in dariiqa laisku fulfulay iyo xeebaha kaasay fidinayaan almuhim guud ahaan cudurka waaba la beerayaa dadka si loo dhammeeyo gabagabadii ayaanu soo gaarnay waqtigana waa uu inagu sii dhacaya ee, sheekh maxamed bashaar een, inkastoo bayaanka ee, qodobo fara badan lagu soo qaatay ee, haddana markii la dhiraandhiriyey dhibaatooyinka wadanka ka jira oo la qodobeeyey ee, waxaa jiray baaqyo bayaankana baaq buu watay fadwada laftigeedana een, culimadu ee, baaq ayay jeediyeen adigoo halkaa ka ambaqaadaya ee, xalku muxuu yahay maxaad u dardaarmaysaa ee, dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ay ajiibaan waaladiina istajaabuu lirabbihim alla subxaanahu wa tacaala baa u naadiyey wuxuuna ugu naadiyey inay maaragtay maxaan ku rahaa gaala la dagaalamaan inay gaala iska dhiciyaan inay diintooda difaacdaan in ilaahay dhulka uu makansiiyey nicmada ilaahay makansiiyey ay difaacdaan uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu naadiyey oo gaalada in lala dagaalamo ah ummadda soomaaliyeed marka waxaan ugu yeerayaa inay jihaadaan oy jihaadka ka qayb galaan inay diintooda difaacdaan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli geliyaan taas ayada ayaan ummadda soomaaliyeed ugu yeerayaa wajazaaka allahu khayr waayahay ee, sheekh calikatiin adigoo soo koobaya ee, waa maxay dardaarankaad Ee, ummadda waxaan u baaqaynaa qowlka ilaahi subxaana wa tacaala inay ajiibaan yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibu lillahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum ummaddan waxaan noolaynaya inay qaataan baa la rabaa annaga waxaan ugu yeerayn wixii noolayn lahaa waxaan noolayn lahana wax kale ma ah waa jihaadka wa ummadda waxay ku noolaa kartaa cizi ku yeelan kartaa gaaladaan usoo maaragtay midyatumana isaga celin kartaa sharafteeda ugu soo wax kale maan maanta xal kaloo ay maanta hayaan oo la gaari karaa ma jiro ilaa inay jihaadaan oo kitaabka ilaahay koryeelkiisa ay u istaagaan maalinkaas ay sharaf yeelanayaan ayagaana bariga afrika talin doona insha allahu tacala Ee, sheekh cabdiraxmaan xaggaaga xalku wuxuu ku jiraa ummaddan diinteeda inay barato ay jahli kaga jirto ee maalmo nuduraan qarac kadibna ay tadbiiq iyo camaliya ku daraan oo ay ka mid tahay jihaadkii oo ay ka mid tahay gaalnacaybkii oo ay ka mid tahay wadan difaaciddii marka labadaa markay isla helaan ummaddu way guuraysan ummaddu waa juhalo waxbaa la insiin baa la dhihi taariikhihii ma yaqaanaan ummadihii la gubaysay ma yaqaanaan diintoodii ma yaqaanaan marka waxay noqonaysaa un ruux un een, dhalanteed meesha cunug markii la guuro xalaya meesha soomaalta oo qoraxda hayso biyaha ku jira dhalaalahaya ummadda marka in loo durbaanto ma imaanaysa marka ummadda diintiina barta kadibna fuliya awaamir diintiinaan leenahay maslaxadiina ku jirta waayahay sheekh jaamac adiga ayaa inoo soo xiraya ee, maxaad u soo jeedinaysaa oo dardaaran ah waxaan u dardaarmayaa aayaadkan soo socda saddexdaa isku xiga suufiya suurat alanfaal ee ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu allaha warasuula watakuunuu amaanaatikum waantum taclamuun waclamuu anama amwaalukum waawlaadukum fitna waana allaha cindahu ajrun cadiim yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu allaha yajcal lakum furqaanan war mu'miniinay dadka islaam baa nahay dhahayow ilaahay rasuulkiisa khayaanina oo markaa ammaanadii aad khiyaantaan mar haddii ilaahay diintiisa in la barto laga jeensto oo in lagu dhaqmo laga jeensto ammaanadii la isu diray oo qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo ehelkiisa iyo diintiisa iyo wa- waxla- wixii wax laga weydiin lahaa oo ammaanada ahaa oo dhan kullukum mas-uulun mas-uulun can raciyatihi wax alle wixii wax laga weydiin lahaa oo dhan buu markaa ilaawayaa markuu ilaahay alla ilaawo rasuulka ilaawo waxbarashada ilaawo wixii dantiisa ahay oo dhan baa ilaahay ilowsinayaa subxaanahu watacaala wataquunu ammaanaatikum wa antum taclamuuna idinka oo og الفيل مالك وحلي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق سي إلهي وهنوني داد يقو حقي أجيذا كتابك يا سنادي يا طريقي مستقيم كا يقو أجيذا كل لحدي أو قالا كدب سعبيني سي حقا حنونك كو أركيان كواس كو إلهي لعنضي وداد نهارت أسعد وي كو حق كل لحدي وي مركا واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة يعني الماء waxbarashada dhaqaalaha muasasaadka nolosha jihaad jihaad jihaad baad leedihiin war waxaas waxaad ogaataan inay fidno yihiin maalkan iyo owlaadan fidno weeye diintan in la difaaca wax walba ka horaysa diinta haddii la difaaco wax walba afartii kale ee naftii iyo caqligii iyo waa kulli iyo maalkii iyo waa ilaahay waa sugaya oo waa xifdinaya marka waa in hor iyo abaata diinta la difaaca markaasaa dalku ilaashamaya oo dhaqaaluhu ilaashamaya oo amnigu ilaashamaya wax walba ilaashamaya waxa etoobiya usoo sacabtumanaysaa waa eh, batroolka iyo barwaaqada dalkan yaala malayga adduunka oo dhan baa isugu imaanaya hawada meeshan ka jirta darteed baddaan oo aan waxaa layidhi kulayl iyo qabow midna lahayn oo qarar eh, loogu talagalay ilaah u sameeyey oo uu kunta dhigto bay leedahay badaha kale ma laha malayga iyo noloshii baa isugu timid khayrkan in la difaacdo waxay ku jirtaa etoobiya oo maanta naga joog la yidhaahdo marka aayadda ku xigtana maxay ahayd haddaad ilaahay ka cabsataan oo diinta ilaahay aad dhaqan gelisaan idinkii gaalada waa laydinkala saaran baali waa laydinka libsiinaya yajcal lakum furqaanan wayukafir cankum sayi'aatikum dembigiinana wuu dhaafayo janaa leedihin wallaahu dulfadli alcadiim marka waa sida walaalkii eh, bashaar u sheegaya waxaan u baaqelinaa ugu dardaarmaynaa u- u nasaxaynaynaa ugu soo u soo jeedinaynaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaanba haddii ay xa- wilaayaadkan yihiin hadday sha- ummadda soomaaliyeed tahay hadday guud ahaan muslim oo dhan tahay gaala in laga beri noqdo nebi maxamed iyo gaala heshiis ma ahayn diintii nebi maxamed man kaana maana caleyhi wa asxaabii soo ma dhahin nebigu caleyhi salatu wasalam firqada naajiga diintii nebi maxamed ninkii rabaahi gaala wadadeeda waa inuu ka leexdo waa inuu mataqaanaa manhajka ilaahay ku dhinto caduu caleyha binawaajid wabillahi towfiq Ee, dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeynaynay shirkii wadatashiga ee jihaadka bariga afrika ee ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ay kasoo qayb galeen wufuud kala duwan oo ka kala timid gobolada dalka soomaaliya iyo xataa meelo ka baxsan oo ansaar iyo muhaajiriin intaba waa ay kasoo qayb galeen shirkan oo ay soo qaban qaabisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa nagala qayb galay oo aan qaybaha hore ee sida aad maqlayseen ku waraysanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sidoo kale waxaa nala falanqeynayay culimada ee ka qayb gashay shirka islamarkaana fadwada soo saartay Ee, waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaam sheekh maxamed bashaar sheekh cali katiin iyo sheekh cabdiraxmaan firin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون